macluumaadka ka soo baxay qorshahan qaran ee somalilan laba boqol iyo labiyo toban ilaa laba boqol iyo lix iyo toban waxa ay sheegtay in wadooyinka somalilan ku yaala ee laami ah uu yahay siddeed boqol iyo lix iyo afartan marka kuwii dambena lagu daro ilaa intaasay yihiin wadooyinka laamiga ee somalilan wadooyinka aan iyo kuwa daxagaaf ah ee aan laami ahayn waa kun iyo laba boqol iyo shan iyo konton waxaa iyana jira wadooyin badanoo baabuurta ay iyaku lugahooda iska samaysteenoo dabeetana iminka wadooyin noqoda kuwaasaa iyana badan oo ah lix kun iyo siddeed boqol oo kilomitr wadadan cad ma idinkaa bilaabay mise wax soo jira sababta wadooyinka iminka bulshooyinka somalilan way aad iyo aad bay ahmiyad weyn u siinayaan wadooyinka waxa weye wadooyin ay bilaabeen bulshooyinka deegaamadu oo iminka dhowra iyo wadooyin xukuumaddu ay iyadu maxaan kulahay dhisayso haddaan waddada cad aan ku noqdo waxa weeye waddada cad waxa la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartankii markaa waddo waxay ahayd uu talyaanigu dhisay oo markaa talyaaniga ayaa dalkeenana yaro qabsaday oo eriteriye qabsaday oo etoobiyana qabsado berigii waxay ahayd dagaalkii labaad markaasaa waddadan la dhisay hargeyse ka tegayso waxay tegaysay ilaa feerfeer ayay ku dhacaysay halkaana haddana waxay uga sii gudbaysay beledweyne iyo xamar waa waddo inagu xidhiirinaysay ahayd ilaa wadanada afrikada bari ee kenya uganda iyo tanzania waddadaas waddo adag oo si adag loo dhisay ahaydoo may ahayn tan laamidoo kale dhagxaan la isku geegeeyey oo la adkeeyey bay ahayd laakiin nasiib darra waxa dhacay in aan haba yaraatee la daayac tirin oo xukuumadihii badnaayee soomaaliya iskaga damdambeeyey iyo kuwii somalilanba aanay waxba ka qaban markaa waddadii aad bay u baabacday meelaha qaarna waxaabad mar dambaanu c b s-ka isticmaaloonu helaye waxay ahayd meel dee aad iyo aad udaarsan markaa waddada waxa bilaabay degaanka sagaxday bulshadeedaa bilowday waddadan idinka maxaa idinku dhaliyay inaad bilowdaan oo aad samaysaan oo aada u kacdaan markii ay baabacday de waa laga leexday waddadii markaa waxay u keentay xagga dhaqaalaha bulshada waxay u keentay dhibaato dadkuna wuxuu ku taami jiray in maruu la sameeyo dhowr jeer baa meelo laga yala hagaajiyey laakiin nasiib wanaag markii dambe bulshadiiba ayaa tashatay oo tidhi waa in aynu bilownaa oo wax walba haynagu qaadateen muruqeenna iyo maalkeenna bay isku geynaayeen waddadaas mar sideedii hore ku soo noqotaa marka ilaa hadda maxaa laga qabtay waddadii waddada waxa laga qabtay horta waddadu waxa weeye lix iyo lixdan kilomitir iyo bad marka laga bilaabo hargeysa ilaa ina guuxaayo xadka etoobiya waa waddada waa waddo dowladuhu u amaah tegi jireen way baalka lacagiyo looga raadin jiray bashadka ku baxaya waxa weeye shan milyan iyo shan boqol iyo labiyo toddobaatan kun oo shilin oo oo doolar hadda waxa qorshaha waddadu yahay oo loo kala qaybiyey saddex weji wejigii wejigii hore iyo kii labaad way dhammaadeen wejigaa hore wuxuu ka bilaamaya hargeysa koonfurteeda marka eerboorka dabadiisa ilaa toban oo saddex iyo toban kilomitir ayuu ahaa saddex iyo tobankaa kilomitir wuu dhammaadeen haddana wejigii labaad oo mee toban ilaa qool aday oo koob iyo labaatan kilomitira ayaa isaguna hadda dhammaaday koob iyo labaatankaa kilomitir bulshadu waxay kharash gelisay koob iyo toban kilomitir xukuumadda soomaalilana waxay bixisay toban kilomitir waxaa dhammaaday afar iyo soddon kilomitir ayaa imika oo ka kooban labadaa weji ee dhammaaday ayuu yahay imika waxaa harsan labiyo soddon kilomitir iyo bad baa harsan marka labaiyo soddonka kilomitira hadhsan imika maxaa iiga qorshe u haysaan maxaa la damacsantihin waa qashihii waanu dhammaynay waanu ognay lacagta ku baxaysa waxa weeye saddex milyan iyo lixdan kun iyo afartan baa ku baxaya iyadana sababta ugu weynan u imi maraykanka waan garta waxa weeye qaadaan ururin waxaan tegayaa gobollo badan oo maraykanka